ujeedadu mashhuur la idlaaqo koltaasaa loo jeeda marka noocaa laga hadlayo haddii nooc xadiid loo jeedana waa tan imika aan taxriirinayno kolley dee waxyaalihii ay sheegeen bal kutubta isilaaxahaan me marka la eego axaadiida shuruudiya in allaha laa yaqbid lcilma intizaacan waa xadiidka saxiixayn kuma sugan man ata ljumucata falyaktasir oo kale waa axaadiida saxiixa oo shuruuday oo kale dalb اcilmi fariidaة calى kuli mslim dee miziya ragle xasanimay kuba xukumaan duruq tacaduday uu leeyahy daraadeed waa mashhuur baan leenahay xasana xadiidkuna waa dalb اcilmi fariidaة calى kuli muslim ama lafdiga waa muslima lafdi aan xadiidka kuba sugnayn weeye bacd اlmuصanifiin ayaa ilxaaqiyey un oo haleeshiye xadiidkaas alhaan kuma jiro walow dee meesha ay isku mid yihiin oo imika nisa shaqaaiq rijaalo wax farqiota uga dhexeeya aanay jirin lakin lafdiga waa muslima ina xadiidka kuma jirin waa w bacd almusanifiin si dee aimaduba yidhaaheen ay ilxaaqiyeen oo kale dee waxyaalaha iyagu shuhroobay en asal ma lahayn culamaa ummati ka ambiyaa bani israiil raad ma laha asal ma laha lakin waa kan dadka dhexdooda kuba shuhroobay oo kale oo kale yawmu sawmikum aw yawmu naxrikum yawmu sawmikum ama yawmu sawmikum yawmu naxrikum oo kolkol dee imika waa dadka caamadii ay barhkood dee khaasatan wixii malaayaro saqaafo carbeed laha ay maqleen oo ay u dariishadaan maalinta rabadaan laga soomaa inay maalinta ciidda ee xijo ay isku mid noqonayaan ay iswaafaqayaan o kale waxdee tajriib ahaan lagu ogaan karo maalin bay isbedeli karaan ama way isfaaqi karaan hadday dee iskhilaafaan maalin bay iskhilaafi karaan lakin xadiid ahaan maaha oo kale man basharani bikhuruuji adaara bashartu biljana iyo umuuro badan oo kutubta kuba sugan oo kale way jiraan bal waxa weeye taasna waa qeyb kale oy fiican tahay kutubtoodaas de had iyo goorna waa yar dabiica inagama noqotay khaasatan waana dee si ilaa culimadeennii hore ruuxu kitaabka u akrisanay way wax kalaba inaanu daalacan taasna cilmi ruuxu kuma gaadho inuu bal iطilaaca badiyo kolba wixii uu helaye dee mawduuca kuba tacliqsan badiyo waliba noocyada caynkaasa kutubta almashhuura axaadiista kaba hadlaysana waa kutub aad iyo aad u qayima aad iyo aad u muhim ah oo de waxaa imaka badan ayaad xaqiiqadoodi iyo ciddii warisay iyo inta uu gaadhsay iyo darajadoodi iyo waxaa laguba ogaanaya majaalisukii saddexaad bal halkaasna mashhuurkii buu inoogaga baxay ka saddexaadi alcaziizu xadiiskii caziizka ahaa weeye wahuwa caziizku alaa yarwiyahu inaan warka saddexaad muxuu wadaa ina waxa weeyaan thani buu ina soo yidhi thalith raabic baa markaa jiraya marka horena matigii de haddaan soo aragna matigii bay waxyaalahaasi markii ugu horreysay bay nooguma sugnaayeen oo markuu u qeybiyey in marka axaadiisa halkii hore matigaan kuma soo maray kolle matigaan alkhabar bima an yakuna lahu duruq bilaa cadad mucayan aw maca xasrin bima fowqa lisnayn aw bihima aw biwaaxidin intii weye wthalitث waa bihimaadiye alcaziiz caziizkii weye wahuwa markaa caziizku uu suuraynayaay alaa yarwiyahu inaanu warin weeye aqal wax ka yar min isnayni laba wax ka yari aanay warin can isnayni laba iyagoo kaba warinaya yarwiyaani can isnayn oo waxa weeyaan ujeedadu laba wax ka yari aanay warin oo haddii dee laba ay ka yaraadaan gariib bay noqonaysaa laba ha ka yari waa inaanay warin oo haddii suurooyinka qaarkood laba ay kaba bataanna waa kiina soo yidhi alaqalu yaqdii fiiha waa cilmigan yaqdii cala alakhar isaga galabada kaba loo tasmiyada isagaa loo daynaya kolba tirada yar baa loo daynaya haddaba laba wax ka yari waa inaanay warin can isnayn laba iyagoo kaba warinaya wasumiya bidalik noocan haddaba waa xadiid kasoo qaadi laba raawi leh laba ayaa wariyey bal ma aha dee inuu dabaqaadka o dhan aan ka wada helo way adkaanaysaaye haddii dabaqaadka qaarkood laba mise misaalka inoo soo soco kale laba ay wariyeen ama laba ay kaba wariyeen waxaa la yidhaha caziiz waxa loogu magacaabinaya isagaa inoo sheegayo waa kan waa m calaaqada ka dhexaysa macnaha luqada iyo macnaha xadiidka ee loo soo naqliya si uu inoogu muujiyo wasumiya bidalika waxaa caziiz loo yidhi ima liqilati wujuudi waa wujuudkiisa yar daraaddeed oo waxani waa wax naadira xadiis laba un ay warinayaan de waa xadiis aada u yar naadira oo taasoo bal waxa weeye liqilati wujuudi oo markaa maxaaba dee la yidhaha luqadii caza yacizu oo caza wixii waa yaraaday yaraaday oo dee yacizi waa yaraanaya taas mudaaraco markaas waa mid waaqa iyo noolo wama likawnihi ahaanshihiisa caza uu xoogooy ahaanshihiisa uu yahay caza mid xoogoobay ay qawiya xoogoobay oo ujeedadu bimajihi maatinkiisa min dariiqin ukraa dariiq kale uu kaba yimo xadiidkii markii hore sanad keliya lahaa marka sanad labaad loo helo wuu xoogeynaya kii hore u adkeynaya arrintan daraaddeed oo dariiqan labaad inuu ku xoogoobaya ayaa loogu magacaabo taasna mudaariceedu waa caza yacazu caza iyo caza oo facazafna bihalitinti waxaan ku xoogeynay iyagii oo qoladii hore labada ahayd la raaciyey oo dee laga daba dirayba waa rasuulka loo adee mid saddexaad qawiya ay bimaji min dariiqin ukhra walaysa shardan shardi uma aha caziizku bal horta taasi waa macnihii luqada waa xadiidkii laba wariyeen laba ay kaba wariyeen ama laba kay warinayaan baa caziiz la yidhaha markaa sheekhu wuxuu yihi waa matigiya walaysa ma ahaaninoo waa xadiidka inuu laba dariiq yeesho waa caziizkiy walaysa ma nin caziizku waa inuu xadiidka laba dariiq yeesha markaa macnuhu shardan shardi uma aha liصaxiixi xadiidkii صaxiixa ah khilaafan xaalan ay kuwa khilaafaya mukhaalifiina liman zacamahu ciddii taa sheegatay oo macnaa waxa wey xadiidku markuu صaxiix yahay uu inoo dambeeya xadiidkii صaxiixa tacriifkii bayqunyadan waa tan kuba soo maray shuruudun buu lahaa xadiidkii shuruuddaa laga helay xataa nin keliya hadduu warinayo صaxiix buu ahaa laakiin shardi uma aha xadiidku markuu صaxiix noqonayo inuu casiiz xaddii gaadho ama laba dariiq cala aqal laba raawi yeesha taasi waxba shardi uma aha inagoo khilaafayna qolooyin baa saa sheegto intiibu basni wuxu uhi wahuwa ninkaa sheegtay taas abu caliyin اljubaiyu abu cali ninka la idhaah weeye aljubaiyo jubba meesha la idhaha loo nisbeeye min almuctazilati waa nin firqada dee asxaab markaa dee ahwaa kaba mid ahayd ama ahla dalaal kaba mid ahayd ee waqtiga qaarkoodna awood badan yeeshay dowladdii intay ku saydareeyeen dadka muraadkoodi iyo siay doonayeen kuba qasbayeen ku cadaabayeen ay ku dhibayeen dadka qaarna laguma laayay taas lahayd bawey abu cali aljubayi moxamed ibn cabdilwahaab ibn waxayaal ibn salaam baa la yidhaha reer basruha aljubbadan loo nisbeyna waa qaryo basro kuba taale ama kuba dhaweydun basra haddaba ninkaaba weeyaan oo wuxuu sheegtay xadiidku de markaa صaxiix markuu noqonayo waa inuu ujeedada nin keliya xadiidkii ma صaxiix noqonayo ama raawi labaad iyo ama daahir qur'aan iyo waxyaale ay xoogeeyaan oo raawi labaad iyo loo helo wa ilayhi macnaa intaa la shardiyo ama صaxiixii loo baahan yahay ruwaadiisu inay tacaduday laba gaadho ayuu yumi uu ishaaraya macnaa sariix kuma lakin uu ishaaraya kalaamulxaakimi abi cabdillahi fi culum اxadiid abi cabdillahi waa tarjamadiisa hore inuuba soo marnay kitaabka bilowgiisii xaakimka abi cabdillahi kitaabkiisa culum اlxadiid hadalkiisu taasu kuba dhowye ama uu ishaaraya xaysu qaala muxuu yidhi imaamkaasi kolley intan kalaamkiisan ku yardayn doonaa aniga daraaday baa u baahan ba inaan imaka kacen aلصaxiixu qowlka mee xadiidka صaxiixi isagu xaysu meelo qaala uu yihi waa abu cabdillahi aلصaxiixu xadiidka صaxiixi an yarwiyahu ama صaxiixu an yarwiyahu inuu wariyo weeye aلصaxaabiyu صaxaabi uu wariyo aلzaa'ilu canhu uu ka suulay ismuljahaalati saxaabadu dhammaanba jahaaladoodu dhemalha waa wada cuduul tuu wadaa ujeedadu صaxaabigan haddii nin keliya u warinayo hagaag uma garanayno ayuu leeyahy nin keliya wax kaba warinayo haddaba صaxaabi uu ka suulay magacii jahaalada oo si uu kaba suulay bian yakuna lahu inuu usugnaaday weeyaan raawiyaani laba raawi laba raawi uu leeyahay صaxaabigaasi hadda waxba hadalkiisa shardi maaha xadiidkan inay laba raawi kaba wariyaane lakiin صaxaabigu raawi ka badan raawi wax ka badan waa inuu wax ka wariyo laba raawi iyobaa marka aan ku aqoonsanana صaxaabiga aan kuba garanaa bu ujee leeyahay uma bacdiyeed yatadaawalu ay kala qaataan oy kala warwariyaan xadiidkii wa an yaakuda hada min hada wa hada min hada ahlulxadiidi dadkii ahluxadiidka ilaa waqtina ilaa dee ujeedadu intii dee waqtigeena lagaba soo gaadhayay ama intaa kutubta dee waqtigii ta'liifta iyo tasniifta lagaba soo gaadhayay ka shaati cala shahaada sida markhaati markhaati korkeed ahaatay sida xaalkeeda u ahaayo ee markay shahaada cala shahaada oo kale cadad baa loo shardiyayey tacadud baa looba shardiyayay saas oo kale cibaaradiisa baa tan ahayd bal markaa waa hadalkaa hor uu tilmaamaya shahaada cala shahaadana malaa kolley ninkii fiqiga si fiican u yaraaqisay waa wax u garanaya dee markhaatiga caadiga waan garanaynaayo dee kolleyna dee isku si maaha wax laba loo baahan yahay wax afar loo baahan yahay wax nin iyo laba dumara loo baahan yahay shahaadada asalka ahayd ee ruux hadduu wax markhaati kaba yahay laakiin maxaa suurtagala dee waa loo baahan karaayo waa dhiman karaayo waa xanuunsan karaayo meel baanu iman karin be ruuxii shahaadada asalka shaahidka ka ahaa shahaadadiisa inay cid kale markhaati kaba noqoto waa farca taga shahaadada farca oo bal matalan ruuxii de bal suuradooda ay inta badan horreysiyaan haddaan eegno haddii dee ruuxii dhawar hebel anigu waxaasaan markhaati ka ahe inaan waxaan anigu markhaati ka ahe markhaati kaba noqo oo kale ama se uu arko isagoo markhaatigii furaya waa u joogay isagoo markhaatigaa furayo waxa inuu markhaati kaba yahay isaga yaanu istishaal xaggiisa kaba iman ee isagoo cinda xaak ama cinda qaadi iyo agtiisa kaba furaya arkay shahaadadan dee ruuxa caynkaasi wuxuu noqonayaa ruuxani inuu markhaati ka yahy u markhaati kama noqonaya isaga waxaan markhaati kama ahayn lakin wuxuu markhaati ka yahay oo uu markhaati shahaado ka noqonaya inuu ruuxani waxaan de uu shaahid u ahaa marka taas oo kale ah waxaa la shardiyaa ruux keligi walow ninkani hadde keligii ahaayo dee nin labaad baa kolley raacila markuu shahaadadii gudanaye isagu mid keliya uu ahaa haddana shahaadada faraca waxaa loo shardiyaa laba ruux waa ina laba ay ka wada markhaati noqdaan mid keliya halkiisii ma geli karo mid keliya halkiisii ma geli karo shahaada cala shahaadana waa taas oo kale dee haddii ruuxi xanuunsado uu imaba kari waayo ama uu dhintoo kale ti way anfacaysaa ruuxan baa markhaatigii furaya marka waa shahaadadii haddaba wuxuu leeyahay sa shahaada cala shahaada de cadad baa la eegaya laba ayaa la eegaya tan oo kale waa inay noqoto ayuu leeyahay oo ruwaadii ani mid keliya noqone dee markii saxaabigaa laba raawile xadiidkii lagaba warinayo arintiina ay dee saas oo kale lagu kala warinayo shahaada cala shahaada si eedoo laba labadaas cala laqa laguma warinayo marka waa hadalkan uu leeyahay wuxuu ishaarayaa shardin saxiixa loo shardayayo taas وصرح وعadeeye القاضي قاضiga أبوبكر بن العربي في شرح البخاري halkaas ba insاء الله taعالى cشhرka dambe kaba qaadi doonaa waayo وkti baan haysan والله سuبحaنه وتaعالى أعلم عزيزkii ayaan kusoo jirnay waxaan inoogu soo sheegay ama inoogu soo tacriifiyey in xadiiska عaزيزkii uu yahay xadiiska bal laba ay warinayaan ama aanay warin laba wax ka yar iyagoo laba iyaguna kaba warinaya waxaana aynu waxaana uu inoo soo sheegay xadiidkan casiiskaa ee uu yihi waa inaani laba wax ka yari warin inaanu shardi u ahayn xadiidka saxiixa oo macnaa xadiidku markuu saxiix noqonayo looma shardiyayo ruwaadiisii inay tacadudo oo laba iyo wax ka badan gaadho bal xataa hadduu raawi keliya leeyahay raawigaa laakiin laga helo un wixii dee lagu aqbali laha xadiidkiisa shuruudii sixada ay inoo dambeysana ay u dhammaato xadiidku saxiix buu noqonayaa waxaanu inoo tilmaamay qolooyin taa wax ka duwan sheegtay inay jiraan oo barhkood inoo magacaabay welina tii baa inoo socotaa waxa uu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wasaraxa alqaadi abu bakr bn اlcarabiy wasaraxa wuxuu caddeeyey oo abu cali iljubbaay oo nin muctazilaada ka mid ah waa kii inoo soo sheegay inuu yidhi waxa dee inuu shardiyayo xadiidku markuu saxiix noqonayo ruwaadiisa inay tacadudaan ama laba iyo wax ka badani ay wariyaan abu cabdillaahi alxaakimna hadalkiisa taa inuu ku dhow ama ishaarayay oo hadalkiisa saa lagaba qaadanayay oo cibaaradiisiina waan soo maray welina wuxuu wadaa qolooyinkii bal dee waxa taas iyaguna hadalkooda ay kuba soo aroortay si waxay shardiyayaan xadiidka saxiixii inuu laba dariiq iyo wax ka badan yeesho marka wuxu uhi wasaraxa waa wuxuu caddeeyey alqaadi qaadigii abu bakrin ibn alcarabiy abu bakrinna waa kunyadiisii ibn lcarabina dee waaba kaa inoogu nisbeeyey kolley waa imaam macruuf oo maxamed ibn cabdillahi ibn moxamed ayaa la yidhaahaa xagga hoosena waktigii uu dhintay ayaa inooguba sugan oo shan boqol iyo saddex iyo afartankii hijirada waa nin reer andalus ahaa ishbiriya magaalada la odhan jirayo taasba loo nisbeeyo caalimkeedi iyo muslimkeedi iyo xaafidkeedi iyo waqtiyadiisiiba ahaa uu yimi sharqaydi wadamadan barigo waa soo gaadhay isagoo aabihii laba socdo sanado waxoogaayo joogay aabihiina intay rixlada ku jireen baabu dhintay isna nin caalimo ayuu ahaayo asxaabtii ibnu xasmi kaba mid ahaa halkaas wadankiisii baanu dib ugu laabmo cilmi badan uu kuba faafiyey tacriif badanna waa leeyahay markaa wuxuu yihi wuxuu caddeeyeyba fii sharxi lbukhaariyi kitaabkiisa bukhaari uu ku sharxay kolley sharxaasna san filayo lama hayo oo dee ma waxa weeyaan de makduudaad xataa mde adigu madbuuca horta maba jirta makduudaadna xataa wax tilmaamaya maka ma xusuusniya ee sharaxa uu bukhaari ku leeyahay waxaa jira tirmidi oo uu sharxay oo sharxiisu maanta madbucaysan yahay caaridat laxwaadi kitaabkiisan isna uu aayaadka axkaamta kuba fasiro dhowrka mujalad ay kuba madbacayeen dabcad ka yarna way jiraan isna waa madbacaysan yahay kutub kale oo isaga aathaartiisii oo madbacaysani way jirtaan bal haddaba wuxuu yihi sharaxiisa bukhaari wuxuu kuba caddeeyey biana dalika waa madku maxay taaso waa tacadud ama xadiisku bal calaqa laba dariiq inuu yeeshaa ruwaadiisu ay tacadudaan marka uu صaxiix noqonayo shardاlbukhaariyi bukhaari shardigiisa inuu yahay oo bukhaari baa shardigiisu inuu ama madhabtiisu ay taa tahay oo dee wuxuu ku tegey bukhaari inay madhabtiisu tahay xadiidka صaxiixi inaanu صaxiix noqon ahayn ama aanu sugnaan ahayn ilaa ay laba wariyaan ay laba kaba wariyaan taas buu caddeeyey waajaaba waajaaba welibana hadalkiisa intaa kumuudayn eh wuxuu ka jawaabay camaa wixii uurida la arooriyey macnaa waa ictiraad ahaan iyo bushahaan caleyhi isaga korkii ina carabi ee min dalika waa waxa uu sheeganaya bal masalan ah in bukhaari madhabtiisu ay tahay xadiidka laba inay wariyaan taa min ajri dalika loogu soo arooriyey oo ama min dalika min ajri dalika idicihiisaas daraadii wixii loogu soo arooriyey laguma bushiyey oo ah in bukhaari lagaba helayo axaadiis aan laba raawi lahayn raawi keliya leh axaadiis qariiba oo haddana saxiixa taas baa lagu bushiyey oo xadiiskii inama alacmaalu biniyat kaba mid yahay iyo axaadiistii kale qaraa-ibta saxiixa ahayd haddaba taa wuxuu kagaba jawaabay bijawaabin jawaab buu kaga jawaabay fiihi nadar nadar uu ku suganyo macnaga jawaabaan hadalkan uu kuba jawaabay aan laga aqbalahayn oo nadar uu ku sugan yahay oo dee jawaab aan ahayn saliim ah oo ictiraad ka nabad galaysa ayuu kuba jawaabay waa inuu inoo sheegayaa liannahu isagu qaala wuxuu yidhi fain qiila haddii laba idhaah waa ibnulcarabi waxaana jirta had iyo goor nin labaad baa jira oo isna reer andalus ahaa oo ibnu carabi isaga la idhaaho waxay barhkood dee ama ay kuba kala farqiyaan marka imaamkan macruufka ah ee dee faqihna ahaa muxadiskana ahaa qaadigana waa kan kaba cabiray waa aimadii maalikiyadna xagga fiqi ahaan ayuu ahaaye la sheeg isago alifti iyo laambaa san imika inoo taalo la raaciyaayo ibnulcarabiyi weeye ama ninka kale ee macruufka ah ee sofiga ahaa ibnu carabi un baa la idhaaho isaga halif iyo laam ma lahaa tan nisbadiisaas ama taa looba nisbeeyeyoo waa farqin ay kuba kala farqiyaan dee walow dee tarjamadoodi iyo arrintooda kale iyo aahaartooda iyo waxay kala ahaayeen taasi dee ay tahay wax lagu kala saaro ee markan dee lagu gaabsaday leeyihin tan oo kale ayaa imaamkan aan haynana aliy alifyalan buu qaaliban leeyahay oo kuba yimaadaa isagu ninkaas soofigeena wuxuu ku yimaadaa ibnu carabi oo bilaa al ah ayuu kuba yimaadaa haddaba wuxuu yihi markaas liannahu qaal fain qiila haddii la yidhaaho xadiisu alacmaalu binniyaat xadiiska alacmaalu binniyaat xadiiskaasi fardun keli weeye oo lam yarwihi ma warin can cumara cumar kama warin ilaa calqamatu calqamo mooyaane taa haddii laba yidhaaho oo cumar calqamun baaba kaba wariyey dee cumarna marka la eego saxaabo kaleoo la warinaysay maba jirto qaala wuxu uhi qulnaa waxaan odhanaynaa oo aan kaga jawaabeynaa taas qad khadaba waa khudbeeyey bihi xadiiskan cumaru cumar wuu ku khudbeeyey radia allahu canhu cala lmimbari mimbar korkii isagoo ku sugan oo ayuu kaba khudbeeyey bixadrati saxaabati saxaabada xadradeed iyadoo asxaabtii ay joogto ay badan yihiin oo ay mutawafiriin yihiin ayuu halkaa mimbarkagaba khudbeeyey falowlaa anahum macnaha haddii aanay jirin oonay sugnayn anahum saxaabadu yacrifuunahu xadiidkaa inay garanayaan oo xadiis iyaguna ay maqleen inuu yahay la ankaruuhu way ku diidi lahaayeen inuu xadiiskan xaggeed ka keentay odhan lahay kada qaala sidaasuu yihi imaamkaasi waa jawaabtii u lahaa nadar baa kuba sugan waana kan xagga nadarka isaga inoo sii muujinaye ujeeddadu markii uu sheegtay in madhabta bukhaari ay tahay xadiiska saxiixa noqonaya isaga agtii inuu laba raawi yeesho oo ay laba warinayaan ayaa waxaa kusoo baxay axaadiis bukhaari kuba sugan oo raawi keliya loo hayo waxaaba kaba mida xadiiska uu ku bilowday axaadiisiisa inama alacmaalu biniyaato dee cumarun baaba wariyey cumarna waa kan calqama ayuun baaba kaba wariyey weliba arrintu intaasun maahae calqamana moxamed ibnu ibraahim utaymi nin la yidhaaho unbaa keligii kaba wariyey moxamedkaasna yaxya ibnu saciid alansaari cid kale lama hayo ayuun baaba kaba wariyey yaxya ayuu kaba faafay bal markaa jawaabtiisiiba waxay ayd cumar de iyadoo dadku ay wada joogaan saxaabadii ayuu ku khudbeeyey markaa cidna kuma inkirin oo haddii aanay xadiidkan iyaguna maqal oo dad kale oo iyaguna rasuulka ka maqlay aanay jirin waxay ku inkiri lahaayeen hadalkaasuu yihi marka wuxuu yihi sheekhu isagoo jawaabtii nadarka ama nadarkays jawaabtiisa nadarkii kusugnaa inoo muujin watucuqiba waaa waa la bushiyey oo tan ucturida weeye hadalkiisan oo waxaa lagu bushiyey biannahu shanii laa yalzamu inaanu ka laazim ahayn min kowni maanshooda sakatuu ay yihiin kuwa aamusay canhu xaggiisa kaba aamusay an yakuunuu inay ahaadaan an yakuunuu inay yihiin samicuhu kuwa maqlay min gayrihi cumar keyrkii kuwa kaba maqlay waxa weeye dee kolley saxaabadii waa wada cuduul ninkii dee cabdiga ahaayee runsheega ahaayee rasuulku yidhi waxbaan kaba maqlay ama cumar ha noqdo ama keyrkii haba noqde way ka aqbali jireen umay wada joogin waxaan rasuulka hadalkiisan iyo ficilkiisan barhkoodba barhka kale ay wax ka naqlin jireen kana aqbali jireen bal cumar iyo amsaashii markay hawlahooda kaba haleeli waayeen rasuulka ilaahay imaatinkiisa tanaawub way dee dadkii isku meesha ayee isku meel joogay way kaayeysan jireen oo kolba midbaa maalinba midbaa iman jireen midna hawlihii buu u hari jirayoo habeenkii bay isula iman jireen isagoo kan ka qaadanaya wixii oo kuwa kalsoonaanaya aqbalaya hadday qur-aan soo degay tahay iyo haddii xadiida rasuulka ilahi axaadiis iyo qabar kaloo yimi ay tahay marka aamuska ay ka aamuseene cidi aanay kuba inkirin taasi kama dhigna oo kama laasimayso xadiis ay si yaqaaneen inuu yahay isaga agtooda siqadii ah cadli ku ah say isagii bay ka aqbalayeenoo taasi hadday ka aamuseen oon cidi ku inkirin macnaheedu maaha inay sii maqleen oo ay dee meesha iyagu ay hore usii yaqaaneen oo markaa arrintu ay tahay wixii ay si ninku uu ogaa ee cid kale u ninkan cid kaleo la warisay ama isaguba laba wariy unbuu kaba aqbalaya ee wixii aan hore u maqli inaanu aqbali jirin oo diidi jiray taas arrintu maaha taasi waa jawaabta hore wa biana hada tan oo jawaabtiisan ah saxaabadaa badnayd iyaguba way la maqleen taas uu imika kuba jawaabay haddii kale way diidi lahaayeen bal calaa sabiili tanazul way horta kama laazimayso oo iyada nafteeda ayaa wax la radiyayo laakiin bal haddaan taasba la iska sii daayo layska aqbalo aynu taa indhaha kaba laabo hadalkaa iskaba dayno aynu u dayno biana hada law sullima fi cumara macnaa haddii lagu waafaqo loo qiro cumar oo sallama lahu ama sallama ilayhi dee marka ay tahay san oo kale umuuraha caynkana bimacnaa aqara lahu iyo waafaqahu ayay macnaheedu noqotaa oo haddii looba ogolaado tan oo jawaabtiisan la ysaga daayo weeye lagu waafaqoba jawaabtiisan hore munica waxa meesha soo baxaysoo la manci jawaabtiisan lagu hor joogsanoo la manci fii tafarudi calqamata calqamo keli nimadkiisii ula keli noqday oo canhu can cumara bal haddii tii cumar aan idhaahno saxaabada badnayd iyaguba way la maqleen saasay uba aamuseen maha arrinta cumarun fardinimadu calqamaba keligiibuu cumar kaba soo naqliyey de markaa maxaa la odhan calqamo sidee looga aqbalayaayo iyada taasna waatan calqamaba waa keli baa inoo soo baxaysaa yaa kale calqamo kuba waafaqsan ee xadiidkii laba wariyey haddii arrinta aada sheegaysa ay taa tahay tan baa iyada lagu mancayaya jawaabtiisii haddii taa horeba la iskaba daayo uma tafarudi moxamed ibni ibraahima bihi moxamed ibn ibraahim kelinimadiisii bihi bilxadiisi ula gooni noqday can calqamata calqamo kala gooni noqday uma tafarudi yaxya yaxya kelinimadkii ibni saciidin wa ansaari bihi bilxadiisi ula gooni noqday can moxamedin calaa maa huwa saxiixu binaanina waa ku soconayna oo ku binaynayna calaa maa kii huwa isagoo ama kaa korkii huwa isagoo saxiixu saxiix ah almacruuf la yaqaan cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda adigu waa jawaabtiisii maka jawaab meel mara maha weeye bal taa cumar ba calaa sabiili tanazul haddaan isaga waafaqna ala calaa sabiili tasliim lilkhasm waxay kaba cabiraan khasmigii lagu wixii uu ku doodaya la yidhah waay waaba ku daaya taasoo jawaabta aan laguma bushinaya ama jawaabtii loo daayaba oo lagu waafaqo ama lagu sugo meeshii maxaa imanaysa calqamaba keligii weeye maxaa lagaga jawaabaya weeye calqamo maxaad kaga jawaabi calqamo haddana maxamed ibnu ibraahimna keligii weeye calqamo marka laga warinayo cid kaloo la warinaysaa ma jirto isaga naftiisa jawaabti maxay noqon yaxya ibnu saciid oo bal haddii taa horeba la iskaba daayo u leeyahy cumar mimbar buu kaga hadlayo asxaabtii baa wada joogayo waa waxay markaa garanayeen waxaan ay kaani istifsaarka laba imanaynay kuba diidin qolooyinka kale tafarudkoodii baa iyadna imanayso aan dee hadalkiisii waafaqahayn iyo wixii uu sheegto ahaa bukhaari madhabtiisu inay tahay laba un inay wariyaan calaa maa huwa saxiixu lmacruuf cinda almuxadisiina dee sida iyadu markaa waxa weeyaan saxiixa ku ah ee saxiixa ah ee lagu yaqaano cinda almuxadisiin oo maxay ah xadiidkani riwaayada cumar mooye riwaayo kale oo uu ka sugnaaday inaanay jirin cumar riwaayadii marka ay noqotona calqama uun inuu kaba wariyey calqamana maxamed ibnu ibraahimun maxamed ibnu ibraahimna yaxya ibnu saciid alansaariun dabadeed buu xadiisku halkaa kaba faafay taas baa cinda muxadisiin macruuf ah taas baana saxiixa tafardi tafarudkiina waa socdaayo ilaa dee dhowrkan saddexaa taabici ayuu soo gaadhsiisan yahayba waqad waradat waxaa soo aroortay lahum iyaga mutaabacaatun mutaabacaad baa usoo arooray waa qolooyinkan xadiidkan warinaye la gooni noqday mutaabacaad kale ta mutaabacaadka iyo shawaahidiya way noo dambeeyaan macnuhu waxa weeyaan waa dad kale oo iyaguna xadiidkan warinaya oo la wariyey ayaa meesha jira oo laa yuctabaru biha laakiin aan la ictibaarinayn aan wax laga soo qaadayn lidacfihaa dacfigeeda daraaddeed oo macnaa waxa weeyaan kutubta qaarkood baa riwaayaad kale iyo dad kale laga arkay ama ay kuba sugan yihiin oo xadiidkan la warisay qolooyinkan laakiin waa duruq daciifa aan ictibaar lahayn oon inna taqwiye iyo xoogeyn iyo in la yidhaaho xadiidkii wax fardinimadii ka saari karta aan ahayn waa duruq daciif oon ictibaar lahayn way jiraan oo niyada guud axaadiis saxiixa kusoo aroortay laakiin de waa mutlaqa niya xadiidkan gaar ahaantiisa dariiqaasunbaa dariiqa sugan waxyaalaha kale meesha jira ee sida barhkood maxamed ibn ibraahim la wadaagsaday iyo qolooyin kale waxa weeyaan un waa duruq daciif oon ictibaar lahayn oon wax kasoo qaad lahayn o marka xadiidkii kama saarayaan fardinimadii oo casiiznimo xaddeed iyo wax ka badan ma gaadhsiinayaan oo waayo mutaabacadu dee marka la ictibaariyaa waa inay dariiq dee maqbuula ay ku adigu bal wax xoogeyn karo waa inuu yahay waana inoo dambaysaa taas waqad waradat lahu mutaabacatu laa yuctabaru biha lidacfiha wakada sidaas oo kale say ujeedadu san imaka aan jawaabtan oo xadiidka cumar uu kaga jawaabay aan imaka loogu waafiqin in loogu sugin ee loogu bushiyey ayaa laa nusalimu aanan ugu waafaqahayn weeye oonan ugu qiranahayn jawaabahu ugu sugahayn jawaabahu jawaabtiisa fii gayri xadiidi cumara radia allahu canhu axaadiista kale fardiga ee bukhaari kuba sugan iyadna jawaabtii uu kaga jawaabay taasna mid isagii lagu sugayo lagu waafaqayo oo loo ogolaanayo ma aha ee waa jawaab iyaduna ah taa nadar uu ku sugayo ama lagu busheeyo oo sidaa imaka xadiidkii cumar wixii uu kaga jawaabay radinteedii waan soo aragnay axaadiis kale oo afraada oo iyaduna saxiixa kuba sugan ayuu kaba jawaabay jawaabtaa kalena waa jawaab aan ahayn un dee mid lagu sugayo ama lagu waafaqayo aan ahayn jawaab dee lagu bushiyey oo la radiyayo ayay jawaabaha markaa jawaabtiisa kalena ay tahay o wakadaa sidaa macnaa san imika aynan ugu sugin loogu waafaqin ee loogu bushiyey jawaabtii uu ka bixiyey xadiidka cumar uu kaga jawaabay ayaa laa nusalimu ay laa nuwaafiqu calayhi walaa nuqiruhu wey markaa nuqiru caleyh anaan kuba sugahayn oon kuba waafaqayn oon isagii lagadaan lagu bushiyey iyadna la radin jawaabuhu jawaabtiisa jawaabuhu jawaabtiisa fii kayri xadiidi cumara cumar xadiidkiisa wixii aan ahayne axaadiista kale ee lamidka ah ee afraada ee bukhaari kuba sugana jawaabtii uu kagaba jawaabay si uu u sheegto inaanu bal masalan xadiidkani for fardi ahayn xadiid keliya ahayna duruq kala leeyahay saas baan looga aqbalin tana qaala ibnu rushaydin ina rushayd baa wuxuu ihi sidaa uu inoo xarakeeyey ayuun baana sida sawaabka ibnu rashiid maaha waa ibnu rushayd maxamed ibnu cumar ibnu maxamed ibnu rushayd ayaa la yidhaahaa waa nin reer sabta ah sabtan oo magaaladan imakaba ku taala maqrib dhexdeede laakiin ilaa imakada iyadiyo magaaladan kale maniliya la idhaaho uu haysto spain ay haystaan iyadoo dee saaxilkan maqrib kuba taala taas weeyaan oo de waa dadkii magaaladaas bu ahaa waqtiyo horahaba ahaada sida qaadiciyaad iyo ragliba ay mandiqada u ahaayeen ama magaaladaasa sabtiy markii dambena fas magaaladan imakaba jirta ee mashhuurka ah ee maqrib kuba taalla ayuu kuba dhintay waana tarjamadiisiina wuxuu inoo dhigtay un imaka halkan waktigii uu dhintay isagu toddoba boqol iyo koob iyo labaatankii waa nin adigu bal markaa kolley caalim ahaa muxadisna ahaa bukhaarina wuxuu ku leeyahay kitaab uu taraajimtiisa kagaba hadlay oo waxaa la arkaa inaanu dhamaynba oo xaaf ibnu xajar iyo ragli ay aada u ictimaadsadaan oo aada taraajimtiisan dee kollay uu culimaduba yidhahaan fiq lbukhaariyi fi taraajimihi ay markaasi bal taas uu ku sharxay uu kaba hadlayo dee isagoo meero kale oo sharxina way jiraan isna waqtigiisaasun in yar adigu isku wakti unmay ahayn ibnu munayir oo isaguna kiisi almutawaari waa madbaxaysayo kaa waabanhayaayo taraajimta bukhaari oo kuba sharxaya inuu isna hindiyaha kaba dambeeyo isna taraajimtaasi olo ana kitaabkiisa weynan kuba sharxo isnadkiisaan hay waxyaalaha jira ay taraajimtiisan oo aada u adag oo ay culimadu yidhaahaanba marka la eego waxyaalihii uu dhex dhigay ee cilmi ah iyo marka umuurahaas ee fiqlbukhaariy fi taraajimina ba yidhaaheen macnaha culimada dee ka hadalkeedii iyo bal markaas tawjiihinteedii baa meelo badan ay ku keentay ba markaa taxayur iyo inay laba wareereen waxyaalaha ay kulansatay taas buu leeyahay kollay waana ta uu kuba yidhi kitaab rixle ana waa leeyahay oo malaa imakaa maqlay waa la madbuceeyey dee ma arag ee dhawaanahoo la lasoo kollay waa la madbuceeyo in dee isagii la wada hayo iyo waayo makhduudaadkiisa iyo mujaladaad ahaa iyo in dee isagii waxa weeyaan la wada hayo lawada madbuceeyo in wax laga madbuceeyo mooye bilulcayba bima jumica fi duuli lgayb oo kuba magacaabo oo rixladii dheereyd oo usoo baxay dhinaca bari iyo culimadii badnayd ee uu loo kulmayo waxyaalihii fawaaidii rixladiisa uu kuba ururiyo kollay kitaab aada u mufiidaasay yidhaahaan oo dee culum badan iyo waxa weya waayo dee intaa rixladii kuba jiray dadkii badnaa uu laba kulmayo wixii ay kala faa'iidaysteen iyo umuurihii iyo umuuro badan uu kuba sharxo ama uu kaba hadlo oo kutubtan rixlada ah laakiin horta waa la madbucey dhammaan iyo buu leeyahy ibnu rushayd baa wuxuu yihi walaqad kaana waxa ahaa yakfii mid ku filan alqaadiya qaadiga في bdlani ma daca qadiga waa qadiga ibn اlcarabi في bdlani ma daca waxaan uu sheegtay burintiisa waxa uguba filaa ee uu sheegtay maxay anahu shard الbخaariyi bukhaari shardigii inuu yahay waxa kuba filaa yaki faacilkeeda waa kane awalu xadiiثina xadiidka ugu horeeya ee madkuurin lagu sheegay fihi fi lbukhaariyi bukhaari laguma sheegay wuxuu leeyahay ibnu carabi wuxuu sheegtay bukhaari in madhabtiisa ay tahay xadiidkii laba inay wariyaan marbuhaari waayo xadiidka ugu horreeya inama alacmaal biniyat kaasu kuma bilaabay waa xadiis fardiya marka waxaa qowlkiisan radintiisa kuma filan iyadoon jawaab kale loo doondoonin ama radi kelin loo doondoonin xadiiska ugu horreeya xadiiska ugu dambeeya bukhaari subxaana allahi wabixamdi subxaana allahi alcadiim ama kalimatani khafiifatani al cala lisaan xabibatani ila raxmaan haqilatani fi lmisan subxaan allahi wabixamdi subxana allahi alcadiim uu ku dhameeyo kitaabkiisna isaguna duruqdiisa hore abi hureyreya inta ku dhowo waa fardigaasun tan ayay laba mid yihiin haddaba waxaa dee iyadoon jawaabka loo doondoonin radi ahaan kaasaaba ku filan oo waayo waa xadiis fardiya oo hadalkiisii iyo wixii uu sheegtay dee kaba hor imanaya ama burinaya ka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wadacaa wuxuu sheegtay ibnu xibbaana ina xibaan waa imaamkii moxamed ibnu xibaan ee dee saxiixan kitaabkana lahaa ee de kolley aada u macruufka ah naqayda dacwaahu macnaha naqayda dacwa bn lcarabiyi wey ina carabi waxaan uu sheegtay oo ah xadiidku markuu saxiix noqonayo cinda albukhaari in laba raawi inuu yeesho ah wax cagsigeed ba midkeed ah ayuu sheegtay oo ah faqaala wuxuu yihi ina riwaayata snayni laba riwaayadood can isnayni laba un ay kaba wariyaan ilaa an yantahiya ilaa uu kaba dhammaanayo xadiidkii laa tuujadu aslan lama helayo maba jirto xadiis laba un ay wariyaan ay laba ka wariyaan ay laba ka wariyaan ilaa sanadka xadiisku dhammaanayo oo isaga wuxuu lahaa shardiba weeyo laba inay wariyaane wax ka duwan buu imaam kan kale sheegtay oo xadiis laba ay warinayaan ay laba ka warinayaan oo laba kale ay ka warin laba kale ay ka warin laa sanadka kama dhammaanayo maba jiro ayuu yihi oo taas buu sheegtay bal kaley mucaliqan aan haynaana wuxuu kaba cabirayaa kalaamkiisan halku ku yihi fi muqadamaati kutubihi inaanu helin alyawaaqitna adigu nin doctooro adugu kii taxqiiqiisa lahaa kitaabkiisana alixsaan buu raqam tilmaama walow dee raqamka haddii dabcadan imika macruufka ibnu xibaan kuwa madbacaysan yahay taxaqiqa shucayb le sideed iyo tobanka mujalad macafaharista leh halkii uu kuba tilmaamay taas markan uba laamay saa kuma arage haddii laakiin au dabco kale tilmaamayna muu kala sheegine adugu bal maser buu amaal buu xaaleeyaaye laakiin dee imaamkan asiqa daabit marka alxuja fi naqli ayaa soo naqliyay kalaamkiisan oo waxa weeye isagu tan buu sheegtay waa hadal ka duwantii ibn lcarabi markaa qoltu xaafid baa leh waxaan idhi in araada bihi hadduu ula jeedo ibnu xibaan ana riwaayata snayni laba riwaayadood faqad oo keliya can isnayni laba ka warinaya faqad aan dee cid kale kana yareen kana badnayd laa tuujadu aslan asal ahaan la heli maayo maba jirto fa yumkinu waxaa suurtagala an yusallama macnaha an yuqara caleyh in laguma suga taasoo lagu daayo oo dee waxba aan imaka halkan laguma bushiin oo dee aan dee shaahid loo waayo daraaddeed taasi waa suurtagal oo wuxuu leeyahay haddii dee ujeedadiisu ay tahay sanadkii oo dhan oo laba laba ah sida cibaaradiisaba kaba muuqatay uu soo naqliyey laba mid ay warinayaan laba un baa warinaya cid kale ma warinayso wax ka yariyo wax ka badan toona laba un bay ka warinayaan oon wax ka yariyo wax ka badan toona lahayn iyaguna saasuun hadduu leeyahay taas la heli maayo ma jirto dee waxaaba suurtagala dee imika haddii la tatabuco inaan taa laba helin oo in qowlkiisan laga aqbalo lagu waafaqo wa ama suurat lcasiisi buli casiiska suuradiisii alatii suuradaasoo xararnaha aan soo tacriifin aan soo taxriirinay oo ah xadiiskii laba wax ka yari inaanay warin marka ujeedadu haddii dee mar laba aan helo oo awqaada qaarkeed tiradii ay kaba korodho magacii waan iska haysanaynaa casiiskii waan kuba idlaaqaynaa hade markaas suuradaa casiiskaan soo taxriirinay oo ah inaanay xadiiskii laba wax ka yari warin oo haddii dee mid ay wariyaan baa magacii meeshii ka baxaya wuxuu tegayaa markaa qariib iyo waxbuu noqonaya ee laba haddii ay awqaada qaarkeed kaba bataan dhib ma laho magacii waan iska wadanana casiisnimadii way noo joogaysaa oo xadiidka inama alacmaal biniyat ba isagoo yaxya ibnu saciid markii dambe ka faafay oo layihi boqolaal baa kaba wariyey dhinacaasna sida xaafid baydaa kaba tawaaturay yaxya ibnu saciid marka la eego haddana fardinimada jirta daraada xaggiisa hore ayaa tiradan badan mutawaatir guud ahaan kamay wada dhigin mashhuurna guud ahaan kamay wada dhigin xadiiskii waa tan qariibka la leeyahay mana aha duruqdii soo dhameynay wada qariib yihiin waa dabaqaadkii qaar sanadka intii kale waaba tan dadka ay korleen ay boqolaalba gaadheen oo axaadiista badankooda aanay tiro aanay gaadhinba uu gaadhay markii dambe haddaba kol haddii laba ay meelo kaba bataan kol haddii laba ay noo joogto dabaqaadka sanadka barhkood magacii baan iskaga idlaaqayna ee haddii ay meeshii hoos ugaba dhacdun baad kii magacii bedelaysa markaa suuradaan soo taxriirinay fa mawjuudatun mid jirta weeyo la helayo maxay mahayd suuradu soo taxriiriyey yalaa yarwiyahu inaanay xadiiskii warin aqalo wax kaba yar min itnayni laba iyaguna can aqala wax ka yar min itnayni laba oo dee markaa mid gariib bay inagu noqon laba wax ka haddii marka ay awqaada qaarkeed ka badnaato baasi kuma sugna taasi waa wax la helayo marka hadday ujeedadiisu tan tahay dee iyada taa laga aqbali maayo weyo laguma waafaqayo laguma sugayo waayo waxaan helaynaa wax taa ka duwan qowlkiisii marka wuxu uhi misaalhu casiiska misaalkiisi bal ma rawaahu shaykhani bukhaariyo muslim waxay wariyeen waayo min xadiidi anasin anas xadiidkii wlbukhaariyu bukhaari min xadiidi abi hurayrata abi hureyra xadiidkiisa oo kamida macnaa laba saxaabi baa xadiidkan warinaya markuu anas yahay xadiidku waa muttafaqun caleyh ama bukhaariyo muslim way soo wada saareen marka bukhaari abi hureyre uu yahayna xadiidka bukhaari unbaa uu ku sugan yahay riwaayada abi hureyre muslim kuma sugnaa xadiidkii markaa laba saxaabi buu leeyahay waa laba raawi ayuu leeyahay waa casiis markaas maxay wariyaan ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi laa yuminu ma rumaynayo axadukum axadkiin xataa akuuna ilaan ahaado axaba ilayhi mid xaggiisa looga jacayl badanya isaguu kaba jecel yahay min waalidihi waalidkiisii dhalay iyo wa waladihi waladkiisii alxadiid iyo annaasi ajmaciin dadkii oo dhan ba uu kaba jecel yahay oo ilaa waxa weeye ee isaga waalidkii iyo waladkii iyo dad oo dhan ba ama riwaayo ehelkii iyo maalkii iyo dad oo dhan ba uu kaba jeclaado rasuulkii ilaahay ruuxa iimaankiisu maba hagaagayo ama mataab noqonayo waa xadiid kolle xadiidka macnihiisi maba jeedno walow maanta ay jirto waxyaalo dee imaka xaadisa aan ka wada warhayno oo dee dhacdo ahoo caalamkii wada gaadhay oo dee meelo qaarkood adigu kaley jawaani badan iyo adraaf badan leh oo imaka halkan aanan kaba hadlahayn walow de laakiin munaasabo aada umuhim guma sugan yahay haddii an la idhaaho insha allahu tacala haddaan makansado casharka caawa haddii an la idhaaho oo waxaa kuma sugan oo casharka uu kaba bilaabaya arrin marka lagu tiriyo nawaadir axubi xubi صaxaabati lirasuuli illahi salى اllahu alayh wasalam bal saxaabadii rasuulka jacaylkii ay rasuulka ilaahay jeclaayeen waxa weeyaan adigu heerkii uu gaadhsiinayo de waxaan de lagaba sheekayn karin oo lagaba warrami karin ama aan dad iyaga aan ahayn ba si ay uga suurto gashaan taas oo kale aanay jirin oo kale iyo umuuro saasa ayaa kollay kuba sugan casharka siirada laga yaabaana kollay waxoogaa ku tacalluqsan uun bal umuurtan iyo jawaanib dhowrale inaan marka insha allahu tacaala caawa haddii ay ii suurto gasho aan yar taabtaba umuuro adugu ma ha noqoto jaanibka xubiga haba noqoto janibka waxyaalahan jira ee dee markaa istisahan iyo umuurahaas jira haba noqoto dee wax qadiimo rasuulka ilaahay xayaatadiisii dhacay oo dabadeedna dhacay oo dhici doono had iyo goortaasi wax aan ognahayba dee waqaacidii hore dhacday janib kaloo ah haddana sunihii ilaahi subxaana watacaala fi lmustahziina birasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam oo rabbi baa yihi ina kafaynaka almustahziina bal namaadij min ataarikh iyadna oo umuurahaaso waxa weeyaan taas iyadna janibka haba noqoto iyo arrimo bal ah waxyaalahaan arkayna awqaada qaarkeed ee bilaadii islaamka kaba dhacaya ee dhibtale nin la rasuulka ilaahay baaban de waxa weeyaan u cadhoodoon uhiilinayo haddana dadkoodii dhibayo dariiqyadii goynayo dhagax tuurayo waxgubayo mumtalakaad ifsaad dee laba imanaya taasi inay xubi tahay ma xubi ma noqon kartaa iyo umuuro leh bal insha allahu tacaala kollay jawaanib la arko casharka qeyb kaba qaadan doonta ayaan caawa isku dayi doonaa dee qolooyinkii kuwa taxnaa kolley way joogayaan haddii ala idhahdo warawaahu can anasin anas waxaa wariyeyba anas kaba w bal haddaba markaa xadiidkaaga laba saxaabi baan haynaa warawaahu can anasin anasna waxaa kaba wariyey qataadatu wacabdilcaziiz ibnu sayb eg bal dariiqa abi hureyra iskaba dhig waxaa la arkaa dadku inay kaba badayin dariiqa iyadoo laba saxaabi aynu hayno ay markaa caziizkii markaa suuradiisi waan haynaa anas marka la eego qataadatu ibnu dicaame iyo cabdilcaziiz ibnu sayb baa kaba wariyey waa caziiz iyaduna labaa wariyey waa caziiz warawaahu can qataadata bal labadoodina iyagoo qataada waxaa kaba wariyey shucbatu wa saciidun shucbat ayaa ibn اlxajaaj imaamkaas macruufka ah iyo saciid waa saciid ibn abi caruuba ayaa la yidhaha xaggoose waa ka qabto waayo had iyo goor asxaabta qataada haddii saciid laba idlaaqo waa dee ragga uguma mudnaa asxaabtiisiibuu ahaayo waa isage saciid ibn abi caruuba ayaa la yidhaha labadaasaa kaba wariyey iyaguna waa casiisa agtuurada warawahu cabd cabdilcaziz waa ninkii qataada qariinkiisa ama rafiiqiisa xadiidka riwaayadiisa anas waa cabdilcaziz ibnu sahiibna waxaa kaba wariyey ismaaciil ibnu culaya imaamkii shahiirka macruufka ahaa culayana waa hooyadii waa ku shuhroobay ma jeclayn ee laakiin haddana dee markay noqotay mid lagu yaqaano uun waxa weeye markaan looga jeedin ceebeyn ee looga jeedo tacriif de waa wax iska jaa-isa walow aanu jeclayn ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsan baa la yidhaha imaam shaafici baa waxa weeyaan dee sheekhadiisiibuu kaba mid ahay ayaa wuxuu kaba cabiri jiray xadathana ismaaciil aladi yuqaal lahu ibnu culaya waa si isaga duwo ismaaciilka lagu yidhaah ee lagu sheego ibnu culaya ayaa noo warramay si aanu isagu odhan ibnu culaya odhan waayo waa karhi jiro ma jeclayna laakiin waa ku shuhuroobay waa ismaaciil ibnu ibraahim ah mana aha ninka inankiisa ahe ibraahim ibnu culaya la yidhaha isaguna oo nin isagu muctazilada ru-uustoodii kamid ahaa fataawo umada kala gooni noqday qarinkiisa ama rafiiqiisa abubakr ibn lasam ama abubakr lasam isaguna muctazilada ahaa kaas maahe kolkol markaasoo isaga waa ibrahim ibn culaya la yidhah laga soo naqliyay shaafici inu yihi waa dalun jalasa fi majlisi dawalo kaba cabira xataa shaaficin kaa naftiisa waa imaamkii ismaaciil ibnu culaya iyo waa cabdulwari ibnu saciid cabdulwaris ibnu saciid labadaasba iyaguna cabdilcaziz ka wariya waa caziz iyagu tan wrawaahu waxa wariyay can kullin dhamaan inta dambe wada israacay afarta dambeba shucbo iyo saciid iyo ismaaciil iyo cabdilwaris ba dhamaanba jamaaca markaa wuu faafay xadiiskii oo dhammaantood baaba laba kamay warina kooxa ayaa ka wariyey intii intaa ka dambeysay laakiin suuro casiis baan haynaayo saxaabadii waa laba saxaabi anas marka la eego labadii kaba warinayey iyo labadaa labadii kasii mid kastaba gooni ahaantiisa laba laba kaba wariyo casiiska markaa suuradiisi waa taa macnuhuna shardina maaha sanadkao dhami inuu can riwaayat isnayn can isnayn can isnayn oo taas waaba suurtagal inaan laba herinba ee waxa weeyaan de waa in inaanay aqal min isnayn un waayo imika haddii suuradan ana soo keliya ay tahay xadiidku qariib buu noqon lahaa casiis ma noqdeen lama idhaahan waa casiis markaa bal markaa e laakiin riwa waa aqal min isnayn can aqal min isnayn inaanay warinun taas bay ahayd dee suuradna waa tahay noo taal waraabicu kii afraad weli aqsaamtii axadkan kuma jirna isaga inoo sheegi doone algariibu xadiidka gariibka lagu magacaabo weeye wahuwa gariibku maa yatafaradu wuxuu la gooni noqonayo weeye biriwaayatihi riwaayadiisa warintiisa shaksun shaksi waaxidun keliya fii ayi mawdicin meel ama mawdic kii ka aho waqaca uu dhacay atafarudu kelinimada bihi xadiidkan la keli noqday oo mina sanadi sanadka adee mawdicaas calaa maa sayuqsamu sida loo qaybin doono dee waa ileyh isaga xaggii algariib lmutlaqu walari oo ah huwa algariib lmutlaqu bal haddaan doono aan uqadarnaba muto de ah waxaa la qaybin doonaa inuu yahay algariib lmutlaq iyo algariib nisbi gariibka mutlaqa iyo gariibka nisbiga adigu way noo soo socotaa ujeedada halkan waa ishaaro un waa taqsiimkii axaadiida axaada ama wixi aan mutawaatirka ahayn bal markaa kii afraad muxuu kaba dhigay xadiid isaga riwaayadiisa nin keliya uu la gooni noqday markaa tafarudkaasi halkii uu dhacoba waa iyadana qariibkii waa la odhanaya ujeedadu hadduu asla sanad yahay sida saxaabigii oo la gooni noqday ama dee taabicigii oo dee saxaabigan keligii kaba warinaya oo qariibka mutlaqaa ka yidhaahaan ama hadduu yahay isagoo xaggaa hore dad ay tacadudi ay kaba wariyeen dee raggan isaga warinaya mid ahaan nin keli kala gooni noqday oo qariibka nisbiga ay yidhaahaan waana inoo wada dambeeyaan umuurahaasi waana si loo qaybin doono qariibkee bal adigu waxa weeyaan mawdica uu dhacaba qaraabadu ama kelinimadu sanadka uu kaba dhacaba kol haddii uu raawi keliya xadiiskii warinayo balka waxaa lagu magacaabaya qariib ee isaga qariib mutlaqay qariib nisbi iyo waxyaalo de bal axkaamihiisa kalena way inoo yar dambeynayaan qariibkii waa kaas oo imika wuxuu ku jira xadiiskii dee bal duruq maxsuura a lahaa wixii uu kuba imanayayo dee kii duruq maxsuura a lahaa waa in raawi keli la keliyoobo la wariyo waaba kanaan hayno laba raawi inay warinayaan waaba casiiskii saddex raawiya wax kasii badan waa mashhuurkii waana duruq maxsuura ay wuxuba wada ahaayeen waxaa qaabilayay xadiiskii aan duruqdiisu maxsuuro ahayn ee tiro badan ay warinayeen oo laga aamin yahay dadka caynkaa leeg inay been ay kaba dhacdo ama ay beenba ku heshiiyaan oo beenta aan samayna isku waafaqaan oo kale waa mutawaatirkii oo isaga duruq maxsuura male inta kalena duruq maxsuura marka iyagii de kii mutawatirkii markuu kow kasoo dhigay kuwii kale duruq maxsuura lahaabaa saddex kala noqdo waa kii ugu dambeeye waa kan الرابع الغريب وهو غريبku mا يتفرd وxuu gooni noqonayo wey la keliyoyo برواaيaةi warintiisa شخص شخص واaحد keliya في أي موضع موضع kii kamid aho ama kii ka aho وقع u dhaca تفرd تفردka iyo kelinimo b isaga lala keli noqday xadiثkii ama oo min السند سند ah ama sندka kala mida موضعaas على ma سيqسم إليه sida loo qeybin doono oo aan de uqaybin doono ama loo qaybin doono algaribu almuطlaq walgaribu nisbiy oo ah kaasi ah waxaa loo qaybin doonaa huwa algaribu اlmuطlaq walgaribu nisbiy ah gariibka mطlaqa iyo gariibka nisbiga waxa udhexeeyana waan arki doonaa walaan de yar hol aan magacaabina yar ishaaray ujeedada markaa sheekh wuxuu yihi raximah الlahu tacaala wakuluhaa aqsaamtan afartaa dhammaanteed ay alaqsaam اlarbacatu aqsaamtan afartii almadkuuratu lasoo sheegay siwa awali waxaan ka hore ahayn ka hore mutawaatirkii weeye aynu soo marnay aynu waxoogaaba dee cashar wax ka badan bay nagu qaatay wixii aan ka ahayn wa huwa ka hor almutawaatiru weeye axaadun oo wakuluhaa siwa alawali axaadun ma tegi wakuluhaa aqsaamta dhammaanteed siwa alawali waxaan ka hore ahayn oo kaa hore kasoo hadhay markaa waa imika kii uu mashhuurka yihi casiiskii gariibkii saddexaa weeye axaadun axaad weeye oo markaa axaadiistii de waxay u kala baxdaa xadiis markaa axaadeed iyo xadiis mutawaatira saddexdan markaa axaadiis axaad unbaa la odhanaya isagaa sii caddaynayo wa yuqaalu waxa lagu magacaabaa oo lagu idlaaqayaa likullin mid kastoo minha kuwa kamid ah mid kastoo kuwan kamid ah aqsaamtan afarta khabar waaxidin khabar m saddexda abaan ujeedaa khabar waaxidin oo ujeedada akhbaar axaadna waa la ydhaha mid kastana gariibki waa khabar waaxid casiiskii waa khabar waaxid imika waxa weeyaan mashhuurkiina hadda saddex iyo afar iyo shan iyagoo ay warinayaan ayaa khabar waaxid la yidhaha waaxidnimadu markaa maaha macnuhu ruux keliyii inay warinayeen ee waa kan waxaa looga jeedo isagaa inoo sheegayo wuxuu yihi wa khabaru lwaaxidi waaxidka ama ruuxa keliya warkii ama kaa khabar waaxid lagu magacaabo fi luqati xagga luqada ma yarwiihi shakصu waaxidu shaksi keligi ku wariyo ayaa khabar lwaaxid la ydhaah laakiin taa maanta looma jeedo wa fi isilaaxi isilaaxa muxadisiinta ama qolooyinka kale iyaguna oo tan kaba hadashay isilaaxoodana khabar waaxidku ma huwa khabar lwaaxidku ma xadiiska weeye lam yajmac aan kulansan shuruud almutawaatiri shuruudii mutawaatirka oo xadiidka aan shuruudii mutawaatirka laga helin ba khabar lwaaxid baa la ydhaah ama akhbaar axaad baa lagu magacaabaayo haddii xadiidkii markaa aan shuruudii mutawaatirka laga helinba waxaan lagu magacaabaya ujeedadu hadduu xadiidku duruq maxsuura a leeyahayba waa khabar waaxid duruq maxsuuraa leey ruuxa warinayaa midba ha ka bato laba ha ka bato saddex ha kaba batee duruqdu hadday maxsuuro tahay shuruudii mutawaarkaynu soo marnay aanu kulansan khabar lwaaxid baa la ydhaha marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa fiiha خبر الواحدka أما أخباarta أحاada waxa ku sugan أي في الأحاadi و في أخباar الأحاad المqبول kula أqبalayo bal matiga haddaan sراacino iyo والmrduud kula celinayo oo kula أqbalaya iyo iyo kula celinayo ayaa kuba sugan و فيha أي في الأحاadi المqبول marka مqبولki مxوu ku fasiray وهuوa مqبولku ma waxa weeye ama xadiidka weeye yajibu uu waajib yahay alcamalu bihi camalfal lagu camalfalaa cinda aljumhuur jumhuur agtood dee in lagu camalfalaa ay waajib tahay de adigu kolley uxusaari qoleyn ama muctazilo oo kale ama qolooyinkii iyaguna shuruudo gaara uba dejiyey walow yidhahaan waa la aqbalayaa haddana shuruudo gaaroo laguma sii aqbalo sa ku yidhi de waa inaanu khabarku noqon maa tacumu bihi lbalwa ama aanu khilaafin ra'yigii waxa weeyaan raawigiisa ama raawigiisa uu faqiha intaba xanafiya lagaba soo naqliyo ama aanu khilaafin camalkii reer madiine se maalikiya lagaba soo naqliyo oo kaliya waxyaalo e laakiin bal khabar waaxid sidiisa hadduu usugnaado waa mid la aqbalayo oo in lagu camal falaa ay waajib tahay ma yajib alcamalu bihi wa fiiha almarduud culimada qaar baa halkan ama qolooyinkii dee kaba hadlay ayaa waxay kuba bushiyeen imaka biqaaci buu kaba soo noqonaya weli maynaan tacriifin isaga halkan kolley de ibnu qasim oo kalena waa qowlkii qol way de intii badnayd waana asxaabtiisii iyo xertiisii inta badan darsigiisa xaadire kitaabkana ka dhegaystay lana baxsiyey lana munaaqashooday meelo qaarkooda ayay leeyihiin halkan de tacriifkan uu maqbuulka ku tacriifiyey ma yajibu alcamalu bihi dee mid toosan maaha waxay leeyihiin ma toosan maaha tani waa xukum oo xukumkii axaadiisa axaada ayaa wuxuu yahay in dee lagu camal fala inay waajib tahay lakin tacriif ahaan marka la eego markan sidan wax loo tacriifiyo de tani waa asartii kaba dhalanaysa waa xukumkiisii xaddiisii maaho marduud kaba uu xadeeyey oo kale lakin de waxa weeyaan bal xaddiisii maka kolay taa kalena waa qariin oo adigu marka tacriif ahaan loo jeeday xad ahaan loo jeedo waa kalaam iskaba wajiha de tani waa asako maaha un marka wax la tacriifinayo inin had iyo goor markay noqoto dee waana cilmi mandiqun horta waxaan tacaariifta iyo xuduuddeeda iyo quyudeeda iyo waxyaalahaas ay kaba soo qaataane markuu tacriifku tacriif leeyahay waa run oo shayga asartiisii iyo ama xukumkiisii iyo waxyaalaha kaba dhashay laguma tacriifiyo lakin iyagaba marka tacriifku naaqis yahay waxay ama khaaso kaba cabireen oo kale iyo ama dee asartiisiiy waa laguma tacriifiya xataa waxaan kusoo arinay bayquniyadii mucancanunka can saciidu can karamo waa tacriifinaya tacriifkiina misaal buu kaba dhigay wixii mabuu tacriifine misaal buu soo qaatay oo dee cadayn un loogaba jeedo adigu bal markaa tan kolkol markaani xaddu dhamayn dee asartiisa ama natiijadiisa ama khaasadiisa waa lagu tacriifiyaaba bal markaa lakin haddii ta kale aan la waxa weeyaan kala mid dhigno ama say dee iyagu lahaayeen in la yidhaaho waxay inuu kaba cabiro halkan say iyagu qoladaas yidhaaheen waana tul kaba cabirayeen in laba yidhaaho ma yarajax ama de ma tarajaxa sidqu lmukhbiri bihi wey ama de wixii uu raajax noqday kan ku waramayo inuu run sheegaya bal isagaasi cadayn doono kole umuuro ee waa waxa in lagu camalfaaay waajib tahay ayaa khabarulwa ayaa maqbuulkii noqon wa fiiha waxaa ku sugan akhbaaru laaxaadkii almarduudu kula celinayaana waa ku sugan yahay marduud oo wahuwa isagu kaa marduudkii aladi kii weeya kan maanta waa tacriifkiisii xaddii weeye lam yatarajax aanu raajax noqon sidqu lmukhbiri bihi kan ku waramay ee isaga warinaya runtiisii uu yahay mid run sheegaya aanay noqon mid raajixa aanay noqon maxaa taa loo yidhi waa litawaqufi listidlaali oo waxay labadooda me ay maqbuul iyo marduudba ugu sugan yahay maqbuulkiina wuxuu inooguma fasiray ama tafsiirkiisu noqonaya kay raajax noqotay ruuxan ku waramaya dee waxa muuqata sifaadii cadaalad iyo sifaaddii warkiisa lagu aqbalaabuu kulansaday oo inuu run sheegayo kan la celinayana sifaadii ama lagama helin lagu aqbali laha xadiidkiisa oo sida cadligii iyo dabdigii iyo wixii laguba aqbali laha lagama helinoo marka de waxa markaa may raajax noqon inuu run sheegaya oo kol haddii an dee sifaadkaa laga helin danigii muxuu noqonaya inaanu run sheegayn baaba dee meeshay danigii u qaalib noqonaysa haddaba maqbuul iyo marduud labadaasi nooguma fasiray de wuxuu leya in akhbaar axad maqbuul iyo marduud baa ku jira muxuu uguma jira in axaadiiskii mutawaatirkaaba marduud kuma jirine waa litawaquf listidlaali biha daliishiga la daliishanayo akhbaar laxaad kujoogsiga uu ku joogo ee de uu ku xidhan yahay cala albaxhi baxhi la baxhiyo can axwaali ruwaatiha ruwaadeedan iyada warinaysay xaalooyinkooda in layska hubsado oo la baxsiyo oo la eego bal shuruudii lagu aqbali lahaa ninkan bal raawi marka uu yahayna cadaalo iyo dabdi in laga helay taam ah ama taas lagama helay sanadkuna inuu bal xidhiidhay cilo kale iyo shuduud kale iyo waxyaalahaasi inaanay kuba iman waa wixii aqbalka keenayay ruwaaduna markay noqoto sifaadkii ay lahaayeen cadaalo iyo dabdi ama midkood ahaa taas baadhbaadh la baadhbaadhoo la hubsado ayaa aqbalkani kuma xidhan yahay ama daliishigii la daliishanayay duunal awali ka horese waa ka duunsanya oo kaa kuma xidhnaynoo de xadiidkii dad badan oo kala duwan oon meel ku kulmin oo caadadu ay mustaxiil ka dhigayso dadka intan leegay inay been ku heshiiyaan ama beeni un ay kaba dhacdo calaa sabiil itifaaq ay mustaxiil kaba dhigaysa xadiidkaay warinayeen marka iyagii afraaddoodii inaan baadno oo hilirtalo cadaalo ma yahay oo cadaalo ma laga helo oo dabdiba ku sifoobay intaa laydhaa umaba baahnin wixiiba suurtagal maaha in dadkan inay been ku heshiiyaan waxa waaqaca oo xaqiiqaha warkani inuu run yahay saa daraaddeed umaynaan baahnayn xaaladooda in la baadhbaadho xadiiskiiba markaa guud ahaan baa la aqbalaya kuwanise waa dadkan maxsuuriinta ahoo waxaa suurtagala xataa ruuxii cadaaliya dabdi ay usugnaadeen khada inuu ka dhaca waxaa suurtagala dadkani been inay ku heshiiyaan waa suurtagal marka maxaa loo baahan yahay oo markaynu daliishanayno xadiidkan aan daliishanayn xujo noqonayo horta aan u baahannahay inaan dadkan iska hubsano xaalkoodii la baxsiyo la baadho oo la eego bal in sifaadkii lagu aqbali la ay ku sifoobeen iyo inaanay ku sifoobin hadday sifaad ku sifoobeen waa la aqbalaya waa maqbuulkii sifaadkii haddii laga waayo lama aqbalayo waa marduudkii marka istidlaalkii axaadiista la daliishan lahabaa wuxuu ku xidhan yahay ruwaadiisa oo la hubsado axwaashoodii la baadho dee markaa kol haddii taa uu kuma xidhan yahay maqbuul iyo marduud buu ukala baxayaayo kii wixii lagu aqbali lahaa laga helay raawigiisana waa la aqbalaya kii laga waayena la aqbali maayo oo taasi uga duwan yahay kii mutawaatirkii duun alawali wahuwa mutawaatiru mutawaatirku wey fakulluhu mutawaatirku dhammaantii maqbuulun ku la aqbalayo weeye sababtuna waa liifaadatii faa'ideyntiisa uu faa'ideynaya alqadca goyn la goynayo yaqiinin la yaqiininayo way horeynu umurahan soo marne bisidqi mukhbiri tan ku waramay inuu run sheegayo oo sidaa daraaddeed ba xataa dee macagaalada wararkooda awqaada qaarkeeda warka badan ee caamka ahay sooba naqliyeen ee dad kala duwan sooba naqliya akhbaar mutawaatir iyaga dhexdooda ay ugaba timaada bal marka haddaba waxa weeyaan waxa la goynayaa tan ku waramay inuu run sheegayo bikhilaafi kayrihi ama ka isaga mutawaatirka raawigiisa ah غayrkii waa ka duwanyo waa khilaafsan yahay o min aخhbaar ama bkhilaafi غayrihi waa bغayr الmutawatiri oo min aخhbaar الaxaad axaad akhbaarteedii kaba mid aho waxa weeye isagii dee ruwaadiisii marka la hubsado ee la ogaado صifaadkii lagu aqbali laha in laga helayna waa la aqbali marka iyagii la baxsiyo ee صifaadkaa laoga laga waayona xadiidkii waa la celinaya iyagu taas maaho markaa lama yaqiininayo lamana jasminayo inay run sheegayaano ruuxan bayna way kaba dhici kartaa been waa sheegi karaa kalad iyo khada baa kaba iman kara warkani saamaba noqon karo meeshii dani gaaliba ayuunbaa meeshii imanaya labada jaanibba lakin inamaa yajib alcamalu wallahu subxaana watacaala ala aclam alcamalu bilmaqbuli minha liannaha ima an yujada fiha aslun waxaan adigu kusoo jirnay xadiidkii aaxaadka oo marka la eego anwaaco saddex ah oo magacya wada leh isagu ay wada hoos yimaadaan waa gariibkii oo dikri ahaan mooye laakiin tafsiil ahaan inoo dambeeya casiiskii oo imaka aan kaba dee markaa ku jirnay taas iyo mashhuurkii saddexaas ayaa dee magacyada kala duwan leh ayaa isaga wada hoos yimaada inuu kaba mid yahay axaadiisa mid la aqbalayo iyo mid la celinayo bal tacriifkoodii iyaana waynu soo maray sababta iyaga maqdee mutawaatirkii isagu maba lahayn wada maqbuulun buu ahaa waa wax la goynayay oo la hubay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu yihi ama uu sameeyey oo looma baahnayn in loo daliish la baadhbaadho oo la hubsado dadka ruwaadiisa laakiin kani wuxuu maqbuul iyo marduud u yeeshay waxa dee arrintiisu ay ku xidhan tahayba in la baxsiyo la hubsado xaalka ruwaadiisa oo ciddii markaa iyagu ah dee dad la aqbalo warkoodana la qaato ka kalena la iskaba celiyo bal markaa tiibuu waday oo markaa wuxuu yihi laakiin kollay isdiraaguna dee markii uu cibaarada hore sooba cabiray oo uu yidhi litawaquf alistidlaali biha cala albaxhi can axwaali ruwaatiha duna alawal ka hore dunkii oo ka hore uu sheegayaana waa mutawaatirkii oo dhammaantii inuu wada maqbuul yahay oo ayay ahayd lagu wada camal falayo waaba suurtagal dee haddaan lasii basnin halkaa in la tasawuri karo kan maxaadkaa inaan se lagu camal falahayn markaa tii baa adigu istidraagaas iyo walow maxal istidraag oo adu daahira aanu ahayn se qolooyinkii kitaabka dee adugu bal ama ictiraadaad kulahayo q aqwaashoodu ahayd lakin inamaa wajaba wuxuu u waajibay alcamalu camalfal bilmaqbuuli ka la aqbalaya minha akhbaarta axad ka mid ah camalfal lagu camalfalaa wuxuu waajib u noqday liannaha ima an yuujada macnaa akhbaartan axaadka waa akhbaartii axaadkii ima an yuujada in la helo macnaa dee labun bay u kala bixa ama dee mid saddexaadna waa jiri udhexayn ima an yuujada in la helo fiiha akhbaarta dhexdeeda aslu sifati lqabuuli aqbalka sifadiisa asalkiisii wixii asalka u ahaa aqbal la aqbalo wax ama sifada qabuulka in lagaba helo wahuwa kaasna ama asalka aslu sifati lqabuul hubuutu sidqi naaqili kan raawiga ah ee wax soo naqlinaya runtiisa uu run sheeg yahay ama dee inuu ruux run sheega yahay sugnaansho ay sugnaata weye marka looma jeedo xadiidkan gaarka ah ee waa guud ahaanba ayaa loo jeedaayo dee nin lagu yaqaano sidqi inuu yahay aw aslu sifati raddi ama celinta sifadeeda waa wixii celin keenayay asalkiisii inuu sugnaado iyada lagaba helo wa huwa aslu sifati raddina ama waxaa radin iyo celin warkiisa ruuxan aan la qaadan oo la celiyo aan la aqbalin keenaya waxa u asalina hubuutu kadibi naaqili kan raawiga ee wax soo naqlinaya beentiisa inay sugnaatay wayo ruux been lagu yaqaano uu yahay ujeedadna maha waa xadiidkan gaarkeen hayno ee dee been baa lagu yaqaana ee waa nin been sheegay si guud ka horeba siu dee nin run sheega u yahay si guud awla amase inaan labada xaalo midna inooma sugnaan oo